إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah weerar qarax ah ayaa magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan lagula beegsaday askarta hiirshabeelle ee xabashada la shaqaysa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada shishe ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose odayaasha shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay qaar ka mid a ciidamadii ku jabay dagaalkii budbud oo iyagoo cagacad furimaha dagaalka ka baxsaday maamulka hiirshabeelle ayaa kordhiyey isbaarooyinka u yaala gobolka shabeellada dhexe oo ay lacagaha badan kaga qaataan gaadiidleyda dhegaystayaasha nagala socda baraha bulshada ayaa aragtidooda ka dhiibtay filim ay baahisay alkataa'ib kaasi oo lagu soo bandhigay qaabkii loo xasuuqay maleeshiyaadkii danab ee uu maraykanku lahaa ee joogay degmada galcad ee gobolka galgaduud toban qof oo isku qoys ah ayaa mar qura lagu toogtay dalka koonfurur afrika إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar qaraxah ayaa magaalada beledweyn lagula beegsaday askarta hiirshabeelle kuwaasi oo la shaqeeya xabashida warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada shishe ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgalla ka fuliyey gobollada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala fariisan ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ay kaga sugnaayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay la beegsadeen qarax xoogan qaraxan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala beledweyne lagu beegsaday inta uu la egyahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerara ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ka samaysteen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday heelaboorka degmada baraawe halkaas oo ay saldhig ka samaysteen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen sidaas oo kale saldhig ciidamada shisheeye ay ka samaystaan deegaanka buurcalow ee hoostaga asna degmada baraawe sidoo kale halkaa waxaa ku sugnaa ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamada shisheeye oo ku go'doonsan xeryo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay yihiin kuwo weerar sugayaal ah waxaana mar walba ay la kulmaan dagaallo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran nolaalka odayaasha shabeellada dhexe ayaa ka hadlay qaar ka mid a ciidamadii ku jabay dagaalkii budbud oo iyagoo cagacad furimaha dagaalka ka baxsaday qodobkaas waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac mooryaan macawisley oo been lagu soo xerogeliyey islamarkaasina loo sheegeen xarakada shabaabul mujaahidiin taag darraysay ayaa waxay furmaha dagaalka kala kulmeen xaqiiqada dhabta ah taasina waxay keentay inay candhuuftooda dib u liqaan islamarkaana waxay xaqiiqsadeen in warka loo sheegaya oo waxba kama jiraan yahay mooryaantani markii taleefon lagula hadlo islamarkaana runta loo sheega ma ahayn kuwa xaqiiqada qaadanaya laakiinse waxa ay wax walba qireen markii furunta dagaalka ay culays kagala kulmeen xarakada shabaabulmujaahidiin dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ayaa waxa uu sababay in mooryaantii lasoo aruuriyey ee ka qayb qaadanaysay ay cararaan islamarkaasina ay u baxsadeen deegaanada ay kasoo jeedaan mooryaanta kasoo jeeday dhanka hiiraan islamarkaana dagaalka qaybta ka ahayd ayaa waxay u carartay deegaanka hareeri madoobe oo moqokori hoostaga kuwo kale oo kasoo jeeday dhanka shabeellaha dhexe ayaa waxay aadeen deegaanadoodii hogaamiyaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe qaarkood oo u warramay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay xaqiijiyeen baxsadka mooryaanta nabadoonnada aan waraysanay waxaa ka mid ah cabdi maxamed nuur bismillahi alxamdulilaah warkaas haddaan ka hadlo horta waa kala faniinay nimankii waxaa ku dhacay wejigabaxaa ku dhacay say malaysaan si aan ahayna la naqato nimankii hadday tageenna aadan yabaal inkay kuma leexan qaar ceeldheeray galeen qaar guulanay galeen kuwa aan koba haysano masaajid calguu taga inkay waa la sheegayo iyo biyocaddo kala faniinka ku dhaca lama sheegi karo nimanka ciidankii budbud ku jaba waaye waa raggii la soo gurbiyey oo la ajaray oo layidhi waxbaa laydin siihaa waxbana aan la siin ee iyaga inta la keena budbud cararkay ka carareen hadda iyaga jow maahanoo kuwaas waaba kuwii macaawisley iyo lalaa iyo ciidankii la keena waaye waxaa budbud ka lugeeyey sanay iyo iyo waxaa ka lugeeyey iyo ninkii jacfar ahay iyo nimankaas ikol way cawadiyo dhamay duurka ka qayleen asay lahayn meel hablan soconna meel hablan soconna meel hablan soconna ay dhahayeen marka cid hadda uga tagta baabuur amba meesha xansharad uga tagta ma jirto waxaa la ii sheegay inuu yidhi ninka la yidhaahdo sanay aan jirino nimankii meydka ah baktiga ah aan jirino iyo la yidhi oo yidhi meydan badayna maahe nimankaas keeni ma karan oo afkiisa ka qarta sidoo kale nabadan cabdulla tuure ayaa waxa uu isaguna faahfaahin ka bixinayaa sida xaajadu noqotay kadib dagaalkii budbud ee ay ku jabeen dowladda federaalka iyo maryaanta ay hoggaaminaysay budbud wixii ka dhacay horta waxaa ka dhacday maalin maalin barakaysanaa ka dhacday waxaa halkaas ka dhacay wixii ka dhacay waxaa ugu magac diray anugu cabdulahantayda ninka cagalhow carar halkaas wixii layskugu keenay oo hal sano weyraan lasoo aruuraayey oo ilaa shabeellada dhexe qaar hiidhaan laga keenay qaar meelahan galguduudkan laga wada meeshii laysugu geeyey waxaa ka dhacda ninka caloow carar dadki waxay u kala baxeen mahaas yimid waxay u kala baxeen nin baktiyey iyo mid cararay iyo mid inta xabado ku dhacda sidii dooli sunlis iyo juqda inta ku unfooda ku baktiyey iyo mid gurigiisba waaga ka maqan uu hawdka ku maqan oo xataa meeshii uu joogo magaaladiisa hareer dhaafay waxaa laga yaabaa sitimaanka soo socda inay maskax yeeshaan wixii fayaabaay taase ilmaha loogu yaabi maayo macaawisleyda iyo waxa la ba'ba'ayo loogu yaabi maayo waxaa waaye nimankii hoggaamayay oo madaxweyne ayaa laba saac oo habeennimo meel cali axmed la yidhaha isku warsaday isagoo halbo meelka soo galay armanoosha aad ma nooshahay welina way ku maqan yihin marka marka waxaan ugu baaqayaa ha iska fiiriyaan baasha shabaab waa dayax afar iyo tobana nin ilaahay gacmaha u tooganaya ee dhahaya ilaahayow kitaabka kor ka dhig oo arrintayna meelmari iyo nin intacer ka damooda dhahaya dayaaradii beryahan waa maqan tahay ilaahay wax usimi maayo marka waxaan leeyahay ha towba keenaano xilligay ku dhimo lahayeen juqda oo haadu ay feeno laheeday nabadan sheekh xasan cali ayaa sheegaya in dadka deegaanka qaar badan oo ka mid ah markii hore ee lagu boorinayay inay jihaadaan ay cudurdaarhe la imaanayeen laakiinse markii dowladda federaalka iyo maraykanku la soo xiriireen ay hub ka qaateen islamarkaana ay go'aansadeen in ay shareecada islaamka la dagaalamaan taana ay eedeen waxaanu ugu baaqay in ay tooba keenaan waa kuwa adinkana ilaahay idin yidhi adinkana qaaluu rabbanaa amatana tnatayni wa axyaytana tnatayni factarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil war waxaan saan uga baxnaa aad maanta joogtiin daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum hore waxaad u ahaa jirteen haddii ilaahay laydinkugu yeero jihaadka laydinkugu yeero oo la yidhahdo kitaabka ilaahay u soo baxa war hubkiina soo qaata war ilaahay kitaabkiisa u soo hiiliya gaalaha kusoo duushe haddii laydin yidhaahdo waxaad dhihi jirteen hub ma haysanno dad rafaadsan baan nahay meelaan iska keenna muxuu ahay ma naqaano aad dhihi jirteen haddii tawxiid laydinkugu yeeray waad diideen haddii laydinkugu yeeray gaalnimana waad rumayseen daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi tu'minuu falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir haddii gaalnimo laydin keena waad yeesheen haddii iimaan laydin keenana waa ka cuslaa jirteen war toobadu waa furanta inta nool ka soo noqda aan leenahay iyagana waa haddii dhegtiinnu wax maqasho waaye haddaydna maqlina ishiinaa wax arki doonta saasaan leeyahay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraro xasuuq ah waxa ay la beegsatay ciidamada dowladda federaalka ee kusoo duulay ololihii dagaalka ee dowladda federaalku ay waday ayaa iminka baqadirir isu bedelay asigoo aad u nusqaamay kadib markii xarakada shabaabulmujaahidiin deegaano kala duwan ay ku gumaaday ciidamadii loo soo carbiyey in ay la dagaalamaan shareecada islaamka iyo ehelkeeda ciidamada ayaa waxay isaga baxeen deegaano badan oo ay qabsadeen iyada oo deegaankii ugu dambeeye uu ahaa caliyabaal oo hoostaga degmada ceeldheer kaa oo daraad ciidamadu ay ka huleeleen iyagoo aad u niyo jabsan islamarkiibana waxaa la wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin
maamulka hirshabeelle ayaa kordhiyey isbaarooyinka u yaala gobolka shabeellada dhexe oo ay lacagta baada ah kaga qaataan gaadiidleyda mahad cubayd ayaa warkaas faahfaahinaya odayaasha kaxeeya gaadiidka xamuulka ee rarka u qaada gobolada islamarkaana ku safra wadada xeebta ee martacadale iyo warshiiqa ayaa mar kale ka cabanaya isbaarooyin xaddhaaf ah oo kusoo badanaya wadadaas mid ka mid ah darawallada oo ku sugan muqdisho islamarkaana waqti aan fogeyn soo maray waddadaas ayaa sheegay in laga dhacay lacag siddeed malyan oo shilin soomaali ah taasoo uu sheegay in afar malyan oo ka mid ah looga qaatay deegaanka ceelmacaan halka afarta kalena looga dhacay ceelcadde oo u dhexeeya ceelmacaan iyo xamar haddaan ka soo baxayo ee, baalka meesha la yidhaaho een, ceelmacaan iridkiisa aa nagula qabsaday waxaa nagula sameeyey baad iyo waxau ahaay qabdhabow aana la gala afar malyan iyo oo lacagaha nagala dhacay waxaa nimid ceelcadda ceelcadda haddaan nimid afartiyaa sii siiyaa la yidhi haddaan toddoba saacaan imid oo cawo maalinka dambe khamiisti laba saaca layga soo degay ilaa intaas waa laygu celiyaayo afartiyan sii dhiibay wax isxaana layma samayn kuwa idhacay iyo kuwa isbaarada iga qaatay oo afarta kale iga qaatay kulligoodba isla mid ay ahay isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in la rafaadiyey isaga iyo dadkii kale ee gaariga u saarnaa islamarkaana saacado badan lagu haystay isbaarada ceelcadde
halahaasaa laygu sameeyey siddeed milyanoo lacagaha layga qabaa siddeeddaasoo eh gobol mid baad laygaga qaata midna boono waayo inta dhig aniga shaqa ku meliye wuxuu ku dhaca ceelcadda afkiisa mid loogu dhacaa shuqul ku meliye mahan ii dhigaa leeydi waxay dhahay hir shabeelle kuwa oo ceelcadda isbaarada u taalla kuwa kale oo maha oo ju- oo ceelmacaan irdiisa galano iyo kuwa lee ahan isku mid lee ahay siddeed milyan oo lacagay iga qabaan wax qoraga afkiisa laygaga qaaday wax oo maaragtay oo ka hadlaaya amba een, silac iyo saxariir waxaa toddoba saacoo caawaan soo roogsadhay laba saacoo subaxnimaan layga soo deeyin afarta kale sii dhiibay eri iyo dad aa saarnaay intaasaa laygu soo rafaadiyey waddada ka baxda muqdisho oo marti xeebta ee tagta ilaa iyo gobollada dhexe ayaa waxaa yaalla isbaarooyin aad u badan oo ay dhigteen ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo la iskaga qaado lacaga dhan kun iyo laba boqol ilaa laba kun oo dollar
dhegaystayaasha nagala socda baraha bulshada ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay filimkii ay baahiisayaalka taayeb kaasi oo lagu soo bandhigayay qaabkii loo xasuuqay maleeshiyaadka loogu yeero danab ee uu lahaa maraykanka ee joogay degmada galcad ee gobolka galgaduud warkaas waxaa ka waramaya maxamed ciise dhegaystayaasheena ku xiran idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiya u ka dhibtay filimkii dhowaan ay soo saartee mu'asasada alkataa'ib kaasoo ku saabsanaa xasuuqii lagala duldhacay ciidamada loogu yeero baangaraf ama danab ee ay soo tababartay dowladda maraykanka kaasoo si ba-an loogu laayay dagaalkii ka dhacay galcad lana arkayay iyagoo ka firxanaya goobaha dagaalka qaar ka mid a dhegaystayaasheena ku dhaqandil iyo dibad ayaa ka bixiyey aragtiya ku aadan filimka iyo waxa kaga baxay warbixinta ku aadan istaarkii dhowaan ay baahisay garabka warbaahineed ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ee alkataa'ib istaarkaasi oo ku aadanaa islamarkaasina bedka soo dhigaya weerarkii mujaahidiintu ay ku eekeeyeen galcad weerarkaasi waxa waa weerar barakaysan oo ay mujaahidiintu ay guul ballaadhan oo allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey jab lexaadlana loo xambaariyey dowladda federaalka ee shisheeyaha ku taaban iyo kooxdii macawisleyda ahayd ee la socotay filimkaasi wuxuu ahaa filim aad iyo aad u xiiso badnaa een wuxuu ka turjumayay dhan kale haddii aan fiiriyo ciidamadii danab ee aadka loo buubuuni jiray ayaan aragnay qaarna ayagoo cararaya la qabtay qaarna meesha lagu dilay marka waxaan dhihi karnaa allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan guushaasi muslimiinta uu siiyey sidoo kale waxay guusha ugu mahadceliyeen allah iyagoona bogaadiyey mujaahidiinta haddii aan fikirkeeda ama aragtidii aan ka dhigto filimkii ay baahisay muasasada alkataa'ib shalay galaab horta filimkaas ahaa waan daawaday filim wuxuu ahaa filim xiise gaar xambaarsan filim aad iyo aad u xiise leh filim lamid ah aan la arkin filimkaas waxyaabaha igaga baxay wax lasoo koobi kara ma ahan wax fiican igaga baxay waxyaabaha isoo jiita waxaa ka mid ah mujaahidiintii oo cadowga tooganayo oo cadowgii oo eri dhurwaay gal camal usii cararayo oo lasii bacsanayo oo xabadana ay mujaahidiinta ay la daba joogaan runtii eh, eh, muuqaalkaas aad iyo aad u iisoo jiitay halahaas iyo waxyaabaha oo mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen eh, qaarna la gubay qaarna gacanta lagu soo dhigay waa allaama hadiis isdaarkan oo ay dhowaan soo saartay alkataa'ib ayaa laga daawaday wilaayaadka islaamiga ah dal iyo dibad intaba waxa uuna yeeshay saameyn aada u weyn
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan toban ruux oo isku qoysahayaa lagu toogtay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegayeen toban ruux oo isku qoys ah mar qura lagu wada dilay guri ay ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada bieter matrisburg taasi oo xilli aroor ah ay weerar ku qaadeen ciidamada booliiska waxay sheegeen in dadka weerarka soo qaaday ay isku ekeysiiyeen booliiska ayna soo xirteen qaar ka mid a dareyska ay caanka ku yihiin ciidamada booliiska magaalada weerarka waxaa lagu khaarijiyey toddoba dumar ah iyo sidoo kale saddex rag ah mid ka mid a carruurtii guriga joogay ayaana sidoo kale weerarka ku dhaawacmay dadka agdhawaa guriga weerarka lagu qaaday ayaa waxay sheegeen inay ku wargeliyeen ciidamada booliiska ka gadaal markii ay maqleen rasaasta halkaasi ka dhacaysa ciidamada booliiska oo goor dambe halkaas soo gaaray ayaa waxay sheegeen inay qabteen laba ruux qaybtan oo weerarka si gaara kaga dhacay waxaa mar weliba ka dhaca weerar kuwan la mid ah weerarkan wuxuu noqonayaa toogasho wadareedkii labaad ee muddo toddobaada gudaheeda ka dhacda gobolka kawazulu natal kadib markii afar qof oo kale lagu toogtay khamiistii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale kasii horeyseen bishii janaayo ee bilowgii sanadkan sideed qof lagu toogtay xaflad dhalasho ah oo ka dhacaysay magaalada guud ahaan waddanka koonfur afrika ayaa waxaa caanka ah toogashooyinka iyadoona sidoo kale soomaalida toogasho kuwan la mid ah ay la kulmaan warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa